waayahay kulanti wanaagsan oo barnaamijkayadii soo nooleynta wadaniyada iyo isjeclaysiinta ummadda soomaaliyeed ee aqoon-yahanada iyo odayaasha golaha nineteen sixty ummadda soomaliya uga soo baahintihiin golaha nineteen sixty iyo weliba wafsadhida kala duwan ee golaha iyo kuwa la shaqeeyada alaaba barnaamijkan inta badan waxaa ka qayb qaata cagaaran iyo xaaji caare iyo dalmar iyo odayaasha golaha oo weliba mujtamaca soomaaliyeed waayo aragnimada iyo aqoonta wadaniyada ay u leeyihiin uga soo jeediya gaca diintu kama badna dhammaanba mujtamaca soomaaliyeed waa barnaamij loogu talagalay in dib loogu soo nooliyo looguna xasuusiyo dalkoodii hooyo iyo xiriirkii jacaylka iyaga ka dhexeeyey waa dhagood waa golaha nineteen sixty bal marka hore iyo barnaamijka caawa aan u yeelo aqoon-yahan cagaaran
dhagow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah aada baan adeer kuugu mahadinaynaa inaad noo fududayso oo noo sahasho oona siiso fursad aan ummadda soomaaliyeed kula hadalno oo waxa aan tabanayna aan u sheegno oo aan u sheegno maanta soomaaliya meesha ay marayso inay u baahan tahay inay horey uga sii socoto dadka soomaaliyeed waa dad fiican waa dad niyad fiican waa dad wax cabsiyo weeye waxaa misaal ku ah baarlamaanka maanta doorashadii ka dhacday maxamed cismaan jawaari ayay doorteen waxayna ka tabanayeen maxamed wax badan laakiin way cabsiyeen oo waxay yidhahaan war afarta sanoo soo socota ma hogaami iyagoo tixgelinaya aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo xubnaha kaleba guud ahaan waxaan jeclahay inaan u hambaliyeeyo baarlamaanka cusub oo la doortay waa rajo ilaahay ka soko waa rajada keliya oo ay maanta leeyihiin oo waa awoodda sharci dejinta oo shuruucda wadankan u dejin lahayd weeye wixii khaladana ka qaban lahayd wixii saxana hagaasin lahayd baarlamaanka maanta howlo badan baa horyaala adeer waxaa looga baahan yahay inay dastuurkii qabyada ahaa oo meesha lagu tuuray ay boorka ka jafaan oo ay soo dhammaystiraan oo ay u sameeyaan ummadda soomaaliyeed sharcigii ay ku kala ku joogi lahayd waxaa looga baahan yahay inay sameeyaan oo dhisaan maxkamadii dastuuriga ahayd waxaa looga baahan yahay inay dhisaan golihii golihii garsoorka garsoor la-aan wax socon kara ma laha golaha garsoorka in la dhiso waxaa looga baahan yahay in shuruucdii axsaabta lasoo saaro oo wadankan la siiyo inuu qofku u tartamo laga saaro nidaamkan four point five oo qofku qof kastoo soomaaliya uu u tartami karo jagada waxaa looga baahan yahay in axsaabtii la furo waxaa looga baahan yahay inay la xisaabtamaan dowladda oo madaxweyne wuxuu rabo iska samayn kara ayna jirin prime minister samayn kara ayna jirin oo fawdadan laga baxo oo mas-uuliyadda ummadda soomaaliya ay korka ka saartay ay qaataan ilaahay hortiisa ay qaataan oo ay kula xisaabtamaan oo waddanka ay ku ridaan waddada tooska ah maanta waxaan maraynaa soomaaliyay in la yidhaaho hala geliyo hala geliyo gumaysi heerkaasaa la marayaa innagaana isu keennay waa dagaaladii ahliga ahaa waa dhibaatadan qabiilkan iyo balaayadan marka qofka soomaaliga ahi waa qof caqli badan waa qof wax kasta samayn kara bal dib u jaleeca toddobaataniyadii meeshaan maraynay ee awoodaan lahayn kartidaan lahayn magaceenu meeshu marayay oo iyudoo dhan ayaan ku shirinay xamar waxaan ahayn awoodda ugu xooga weyn ee saxaraha ka hooseysa ayaan ahayn ciidamadeenna waad ogleedeen muddadii yareed oo ay guulaha kusoo hooyeen nabadgelyadu wadanku meeshay joogto waa garanaysaan waa samayn karnaa haddana marka waxaan ka codsanaynaa ma rabo inaan dheereeyo baarlamaanka cusub war ilaahay hortiis mas-uuliyad baad qaadeen mas-uuliyadda aad qaateen fuliya cid kasta la xisaabtama shuruucdii wadanka soo nooleeya wadankana geliya doorasho qof iyo coda axsaabtiina u furo waa mahadsantihiin
waayahay aad baan kuu salaamayaa hoggaan wanaagu wuxuu had iyo jeer astaan u yahay mujtamaca ku nool dalkaa ama mujtamaca waktigaasi hoggaanka samaystay qaabkaay u nool yihiin iyo waxa ay yihiin ba hoggaanku horta astaan u yahay hoggaanka laftigiisu hadduu xun yahayna mujtamaca laftigooda daraagsantuu balmaha eighty percent waayo waa wanaagsin lahaayeen hoggaanku hadduu fiican yahayna mujtamaca isaga hagaajiyaan hoggaanka baarlamaanka ee la doortay iyo baarlamaanka lafahaantiisa shaqdal marow maxaa laga sugayaa hoggaanka maxaa laga rabaa weliba baarlamaan ma u tegi doonaa bal waxaynu ka sugayno doorasho madaxweynaha deeqaanka marka rabnee wasala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد دقد السلام إن شاء الله تعالى إلهي نحن سيدنا سبحانه وتعالى إنه عرف هي لسدات تأي حق وفجيه ولا لها قلق يقول الشرا إذا أقويها عذارا يقويها عافا إنه السلام إياه أنت تقتله إنه السلام يقولها كجرته ولا ليال waxun weeye haddii hoggaanka naga hadlaabo waxa weeye ummadda meeshay ka nooshahay waa hoggaanka weye hoggaanka hadduu ka hadlaabo inaad soo qabsatahay waa dhib badan tahay intaan horta hoggaanka u gelin waxaan salaamayaa aada hambalyo ugu dirayaa xildhibaanadeenna iyo baarlamaanka la doortay iyo hoggaanka cusub ay soo doorteen bini aadamka qofaan qaldamin ma leh qof walba wuu qaldamaa kullu ibni aadam khata wa khayru khataa'ina atawaabuun bini aadamku way qaldamaan qalad way sameeyaan wax wuu dhacaa laakiin qaladka in laga soo noqdo weeye muhiimaddu wixii idin soo mara dib ha go-anina maantaad haysaan maanta waxaad haystaan ummaddii soomaaliyeed baa gacantiina ku jirta ummadda soomaaliyeed saa ku soo baxdeen way og yihiin iyo wixii meesha idin keenay laakiin ogaada qofka qaladkiisu asagay iyo rabbigiisa weeye laakiin markii ummad aad u doorayso qof hoggaan u noqonaya afarta sano soo socota ama shanta sano soo socota ee qofkaa wuxuu qabanayo adaa dembigaasi qayb ka ah marka xildhibaanada waxaan xusinaya walaalayaal waxaan leeyahay ilaahay uga carsada ummaddan ilaahay uga baqa ummaddan ummaddaani waxa weye wixii adiga aad ku soo baxday baynaka wa bayna allahi weeye toobad baan lagaaga baahan yahay haddii dembi aad gashay laakiin qalad soconayaa jira oo aan kaa harin weliga ceebteedana aada leedahay samaanteeda iyo wanaaggeedana adiga aada leedahay oo ah haddaad hagaajiso ummaddan inaad qof fiican u doorto aadan qabiis ku xulanin aadan ku xulanin xisbigaaga weye aadan ku xulanin aadan ku xulanin waa ku xigaa aadan ku xulanin ay tahay keliya aad u dooratahay ummaddaani ma ka bixin karaa dhibaatada ee ku jirta maantay annagu markaasaan leenahay musharaxiinta qalbigooda ma aanan jeexin oo gudahooda ma garanayno laakiin waa warkii cumar bin khadaab naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir annagu waxaan xukumaynaa waxa muuqda ama waxa u qarsoon ilaahay baa mas-uulka ah haddii nala khiyaano qof fiicni aan ku tuhmayni uu nagu khiyaano ficni aan nagu khiyaanane waa asaga ilaahay ka goynaya laakiin inta muuqata oo qofka wanaagiisa iyo khayrkiisa iyo waxa ka muuqda iyo wadaniyadiisa iyo daljeceelkiisa iyo soomaalinimadiisa waa inaan ku xulanaa marka maanta adinka xarigga ummadda soomaaliyeed haya meesha u jiidaan beni u jiidmaysaa ilaahay uga cabsada haddii kale soo ma ahan ummaddu waxa ugu ayaan daran baa layihahdaa kuwa qiyaamaha ay ku dhacayso waa kuwa ugu sharta badan kuwa maantayna waxaan leeyahay waxaad ugu xumaan doontaan soomaaliya haddaad god ku ridaan baarlamaankii u dambeeyey oo god ku ridaad tihiin ogaad haddaba soomaaliya dhibkay gasho adinkaa mas-uulka ah haddii aad maanta isu tagtaan saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan qof baad tihiin wax kastaad qaban kartaan ummaddu maantay wanaag fara badan bay idinka sugaysaa khayr fara badan bay idinka sugaysaa rajo fara badan baad soo gashay shaqadaa hadda aad qabateena runtii shaqo aada loogu bogay bay noqotay oo ah aliiskii inuu qofka uu bixin karo ama uu sadaalka uu samayn karo marka shaqada hadda aad qabateen shaqo fiican bay ahayd aad baa idinkugu bogaadinayaa inta dhimana dhammaystira qof aad ilaahay uga cabsanaysaan ummaddan aad leedin wuu badbaadin karaa ha loo doorto iyaysa idin qaadin saaxiibnimo iyaysa idin qaadin qabiil yuusa idin qaadin wax aad ku taas keliya ha noqoto dantiinu war soomaaliya maanta ceel bay ku dhacday ceelka ayaa ka soo saari kara ama adlisiyaa soo dhoweyn kara meel ka soo bixi karta keeni kara intaasaa muhiima walaalayaal inta ilaah uga cabsada haddaad samaysaana kheyrkeedaad leedihiin ilaa qiyaama saaca ummadda khayr iyo wanaag bay idinkugu ducaynaysaa owlaadina idin barakoobaysa adinkaa caafimaad helaya adinkaa ku noolaanaya waddanka waddankiini weeye laakiin haddaad god ku ridaan adinkina waa quusaysaan doontaa waa wada saarannahay annagana waa baaba-aynaa bal waxaa idin dheer habaarka ummadda a idin dheer marka intaa umaan dhahayaa baaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayra waaya waa sheekh samarba ayuu ahaa ula dardaarmayay weliba baarlamaanka maanta la doortay iyo hogaankooda waaya alxaaji caaro waxaa jira baarlamaanka in laga soo doortay tuulooyiyo degmooyiyo maamulka walada hadda keena aanu ahayn kii hal qof shaksi keliya uu magacaabahay mujtamaca soomaaliya aad buu ukala baahsan yahay aad buu ukala burburay horta marka hore maxaa mujtamaca soomaaliya iyaga ka rabaa iyaga laftigooda hadda meel kasta ay ka yimaadeen marlabaadka muxuu ka rabaa inuu hogaankani uu noqdo isaga laftigiisa baarlamaanka la doortay
dagood aad iyo aad baan kuu salaamayaa golahoo dhanna waa salaamayaa barnaamijkan aa keentay oo aad ka soo shaqaysana ilaahay un baa ka abaalmarin doona laakinna waa waxa ka soo go-ay maskaxdaada iyo iyo iyo iyo qalbigaada ka soo go-ay barnaamijkaas inaad halka ka sii daysid iyo kuwa ka horeeyey oo dhammaan isku ujeeda ahaa matida badan ee habeen walba aad keentid iyo aqoonta aad keentidna aada iyo aad baan kaaga mahad celinaya walaalaha iga horeeyey iyo inta dhegaysanaysa oo kalena wuu mahad celinayaa iyo inta miidiyaa ka maqli doontaba dugowda su-aasha ay weydiisay xildhibaanada maanta jooga shacabku waxay ka filayaan dabayltii hore ka duwan oo qabiilka ahayd ee laaluuska ahayd ee lugooyada ahayd oo aan dalka iyo dadka midna ka warqabin oo mooshinka iyo casraada u taagnayd wax ka duwan bay filayaan waxay filayaan ubadkooda in biyo iyo caafimaad iyo inay helaan meel nabada oo ummadda ku wada noolaata ayay shacabku ka filayaan waxaana aan u malaynayaa hoggaanku haddii uu isagu yahay hay-addii ugu sarraysay baarlamaanku waa hay-adda qaranka ugu sarraysa haddii qofku uu dee uu garto inuu dad dalkaba u sarreeyo waxay la tahay dee inuu hadduunu garanayn in loo sheego weeye waxaanse u malaynaya inay garanayaan qolada hadda joogtaa waxaan anigu markaas leeyahay golahana aan caawa dhexdiis ka oranaya baarlamaanka filawa baa la yidhaahdaayo shaqo aana ka filayn buu qabtay anigu ka laba qaabkay doonaaba ha ku soo baxeen ninkii doonaaba ha ku qarash gareeyo qofkii doonaaba suu doona ha yeelo anigu baarlamaanka maanta waxaan u bixiyey filawa waayo tallaabadii ugu horraysay qaadeen kolba anigu way farxad gelisay waana ugu hambalyeynaya go-aanka ay qaateen oo quruxda badan ee ummadda diyaanyarada geliyey isla haddana waxaan leeyahay baarlamaanka weli arrintii gacantiinay ku jirtaa gacantiinay ku jirtaayo dhamaystirka aad ku dhamaystirtaan baa wuxuu noqon doonaa inaad si fiican u shaqayseen iyo inay tii hore idinku yarnacdeen laakiin wixii gaarsidiina ay iska tihiin marka anigu waxaan isleeyahay madaxweynaha maanta la doortaa waa ka ummadda muraayadeeda noqon doona madaxweynuhu waa inuunu ahaan mid lacag soo doontay oo lacag doonaya madaxweynuhu waa inuu ahaadaa mid aan ciil qabin oo cid la dagaalamayn madaxweynuhu waa inuu noqdaa nin cadaaladda ku dhow kolba cadaaladdu waa dhibaato nin cadaaladda ku dhow madaxweynuhu waa inuu noqdaa mid aan xuduud lahayn oo isagu ummadda soomaaliya meesha walba ugu tegayo nabadtoona madaxweynuhu waa inuu noqdaa madaxweynuhu waa inuu noqdaa ninaan cid kale ka amar qaadanayn horta ka aad doonanaysaan anigu waxaan isleeyahay sifooyinka iyo kuwa ka fara badan ayaa laga doonaya in madaxweynuhu noqdo madaxweynayaasha ordayana waxaan leeyahay walaalayaalow amba waykan madaxweyne laguma noqdo calaamooyinkaa haddii aadan sigan ilaa hadaan kugu dhaariyay carruurtaada la joog wixii hore aada u qaadatayna iska haysto ummadda soomaaliyana lugooyo ku filan bay qabtaa khilaafka taagan iyo qabiilka loo taagan yahayna wuxuu ku imanayaa oo keliya ka dhibaatadu ku dhex nooshahay shabaabku khilaafka ayuu la socdaa budhcadbadeedu khilaafkay la socotaa lacag boobka iyo corruptionku waxay la socotaa wuxuu ku la socdaa maamulxumadu la socdaa ninka maanta madaxweynaha noqonayow waxaad ku tala gashaa soomaaliya inaad xabaal ku ka soo saartid iyo inaad xabaasha ciidda boobsiisid labadaasad ku talagelaysaa haddii aadan soomaaliya waajibka aada leedahay aada gudhanayn oo aad aadad aaminsanayn dalka inaad adigu leedahay haddaba hashisan xil iska daa waxaan kusoo noqonayaa stil baarlamaanka baarlamaanko wasiirka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha inaad la xisaabtataa waa wax idinka idin yaalla shuruucdii didnayd iyo hay-adihii didnayd oo qarankana waa in la socdiyaan ayaan darida aan maqlayo shalayto korneylda suuqa dhex taagan oo askar wata oo aan mushahar qaadan oo cabdilan oo kubkiisa millions of dollar lagu sarifaayo baynu arkaynaa waxaynu arkaynaa magaalihii magaalooyinkii nabdoonaan jiray oo nabadu ka jiri jirtay maanta in dilkii iyo dhibaatadii kusii badanayso waxaynu arkaynaa budbud hor leh oo maamuladii ay ka socoto dhibaato iyo halligaad ay ka socoto waxaynu arkaynaa dhulkii shalayto wada xorta ahaa oo dowladihii hore maamuladii hore itaafkaba ay xoreeyeen oo maanta ay kusoo noqdeen nimankii marka anigu waxaan isleeyahay maanta ummadda soomaaliyana waxaa laga doonayaa inay baarlamaankeeda taageerto inay dowladnimada taageerto inay qabiila ka baxdo dhammaan abaaraha iyo waxaad arkaysaana waa waxa uurka dadka ilaahay daalacanayo oo khilaafka iyo dhibaatada ummadda soomaaliya ka guuxaya abaaraha iyo masaa'ibtaas ku habsatay ay kamid tahay waxaynu ognahay maanta ummadda soomaaliya oo dad aada iyo aada u xariira oo anigu aana qaadno oo oday baan ahay oo intaasoo sana aan ummadda soomaaliya ku jiray waxay sugaysaa cadaalad malyaniska soomaalida ah oo ku koray qurbaha ama ku dhashay ama odayga weyn iyo hooyada weyn oo maanta ka raka xun meelay ku noqdaan haddii aada u samaysaan meel nabada oo lagu noqon karo ilaahay baa wax siiya oo nabad dalkeeni laga helo dhammaan dalku uu soo noqonaya wax ogaataan dadka halka joogaa hadday gaalo noqdaan iyo hadday wax kasii xun noqdaan waxa wax laga weydiinayaa madaxweynaha maanta lasoo doorto iyo baarlamaanka maanta gacanta ku haya maantay ummadda soomaaliya hil u baahan tahay walaalayaalow nin weli qurbaha waa soo wada barteen badankeenu boqolkii waxaan qabaa toddobaatan ama siddeetan baa qurbaha ka yimi qurbaha sida loogu dayacayna way ogtahan colaada soomaaliya loo qabana way ogtihin fadlan waxaanu idinka baryaynaa dhammaystira wanaagga aanu arkaynay oo aad hadda qabateen ummadda soomaaliyana waxaanu rajaynaynaa nabad in ilaahay uurkooda burcadsu mariyo inay walaalnimada arkaan inay wanaagga arkaan in ay iska ilaawaan sharigta wixiina ku dhacay qof aan wax tabanayno waa yar yahay wixii la tabanayo maanta ha layska tuuro ummadda soomaaliya maantay hilub bahatay maanta ha loo ridiyo soomaaliya meelaad joogtid ba oo dhulkii lagugu qeybiya ad og tahay oo sidaa u noshaad og tahay waan maanta soomaalinimada xabaasha ku jirto dadka waynu ka hooseynaa adduunka oo dhan maanta waxaynu nahay meel xun baynu kaga naallaa oo aynu wada ognahay qof walba dareenkaa uu leeyahay waxaan leenahay ilaahay wanaagga ha tuso khayrka alla ha tuso soomaalidu meela joogtana ha taageerto dowladda maanta iyo wixii ka soo baxa baarlamaankana waxaa laga rajeedaya inay wax fiican u horseedaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dabado waa soo gabagabeeyey aad aad mahadsantahay bal hadda horta kalcaagaan aan ku noqdo baarlamaana kan maanta hogaankiisa la doortay oo soomaali ka sugayso inay doortaan tiradii madaxweynaha tiradii madaxweynaha sidoo loo soo dhisay maxaa baarlamaanka laga rabaa hogaamiye noocee ah inay ummadda soomaaliya u doortaan hogaamiyaha laftiisana maxaa laga rabaa soomaaliya u qabto
dagodow care iyo dumar baa sheegay sifaadka madaxweynaha laga rabo in la doorto madaxweyne waxaa laga rabaa horta ilaahay yaqaano oo diinta islaamka aaminsan oo caqiidada islaamka iyo shuruucda islaamka rumaysan marka uu intaa rumeeyo wax kastoo xumaana wuu ka fogaanaya markau ilaahay rumeeyo oo mas-uuliyadda saaranna uu garto wuu ka fogaanayaa eex wuu ka fogaanayaa xumaan oo dhan waxaa loo baahan yahay mas-uul maanta sharaftii iyo karaamadii soomaaliya ay lahayd dhulkay taallaa calankeenay dhulkuu yaallaa kor u qaada oo soomaaliya ku soo celiya maqaamkii ay caalamka ku lahayd ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay madaxweyne caadila oo aan kala xigsan gobolada oo aan qabaa'il samayn oo aan qabaa'ilka kala xigsan ee ummaddu u siman tahay oo sidaa caara sheegay goob kasta tega degaan kasta tega waxaa loo baahan yahay madaxweyne dib-u-heshiisiin dhaba oo ummadda soomaaliyeed colaadii iyo dagaalkii ahliga ayoo galay madaxweyne ka saara oo intuu isu keeno heshiisiiya oo afartaa sano gudahooda ku heshiisiiyo ummadii ay iscafido ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay madaxweyne xuduudii ay soomaaliya lahayd iyo ciidankii ay soomaaliya lahayd oo xoogga lahaa soo dhisa si loo helo nabadgelyo waarta waad og tahay dhagoodow toddobaataneeyadii iyo sideetaneeyadii xamar halinbarkiibaa intaad kasoo lugayso meesha ugu shishaysaad xaafadda madiina ku tegaysa marka nabadgelyadii ummadda in loo soo celiyo oo nabadgelyadii uu dhiso waxaa loo baahan yahay madaxweyne hantida waddanka aan aan dhicin ee gaarsiiya meeshay ku socoto si caadil ah u qabta waxaa loo baahan yahay madaxweyne u gurmada ummaddan abaaraha iyo dhibaatada ay haysato oo u sameeya ila dhaqaale waxaa loo baahan yahay madaxweyne dhallinyaradeennan iyo gabdhaheennan sacuudiga loo wado iyo kuwan badda ku daadanaya ka badbaadiya oo shaqa abuur u sameeya mas-uuliyadda ninka la yidhaaho dhagoodow madaxweynuhu waa mid ballaaran waanu ducaynaynaa in ilaahay u fududeeyo baarlamaankana waxaan ka codsanaynaa sidii odayaashii hore ay yidhaaheen ilaahay inay ka baqaan oo ay u doortaan maanta soomaaliya dhibkaha ka jira iyo dhibka ay ku jirto nin ka saara oo raganimadeedii iyo kartideedii iyo aqoonteedii leh ayna u xilan dhaqaale ayna u xilan qabiil ay ilaahay dartiis maanta mas-uuliyadda korka ka saaran ay qaataan oo ay usoo soocaan nin maanta afartaas sano gaadsiin kara soomaaliya meeshii ay u baahnayd waa mahadsanta
waayahay war hadda sheekh dalmar lafahaantiisa su-aashaas u kaa ugu noqonaya waxaan ognahay hogaankii caalamku aada isugu raacay weliba aada loo tilmaamo soo waadiyada aada uga sheekaysa cumar bin khadaab oo wada ognahay maanta dad joogo oo ma noola may maranaysaa sifaha iyo shaqadii lagu yaqiinay asaamaha berigaa laga soo qaato oo hadduu ka sheekeeyo cumar bin khadaab naxariista ilaha siiye dalmalow in baarlamaanka soomaaliya maanta in noocaasa soomaali waxoogi karaan u keeni karaan
dawada waa maasan tahay maya isma lihi runtiini isagoo kale inuu adduunkan qarniganba nool yahay umaleedmayo mana u dhawaa laakiin sideedaba waxa fiican waxa weeye wanaagga waa un lagu daylaa mid uun ku dayanayo ummadaasna u baqayo oo meesha ay taagan tahay garanaya oo aanan jeelkiisa iyo calooshiisa keliya fiirinaynin fiirinaya ummadda baahan fiirinaya abaaraha iyo dhibaatada ummadda haysata fiirinaya colaada dhexdooda taalla fiirinaya wadamada kale si ay uga hoos mareen iyagoo soomaaliya loo yaqaanay wadankii uduga iyo wadankii nabadgelya loo yaqaanay maanta meesha ay marayso oo laba magaalo aasi socon karin ama laba maxaali aadaaye hadda magacyaan lala baxay oo laleeyahay goboleed goboleedyada aan isu socon karin oo dhexdooda dhibaatada dhex taalla qof waxaa loo baahan yahay runtii maantay keliya ah caadil ah alla ka cabsina leh u malayn maayo cumar bin khadaab iyo dad u dhow iyo dadkii saxaabada ahaa iyo dadkii lamidka aha inay soo noqonayaan aynay jiraanne laakiin waxaa la heli karaa astaantooda atleast mid isku daya mid wax uun ka qabta mana lihin afartan sano ummadda soomaaliya barwaaqo fara badan iyo wanaag fara badan iyo bay ku baahibaxaysa isma lihin laakiin waxaan leenahay adduunku waa qorinsodiibe nin wadadae toosneed ummadda atleastay bilaawgeeda soo saara oo kasii qaada kan kale kasii qaada oo kan kale kasii qaada qorinsidiibkaasi kii noo bilaabi lahaa baan u baahannahay marka baarlamaanka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa oo ka baryaynaa waxa weeye horta ilaahay inay ummadda uga cabsadaan saaniyana inaysan noqonin caloosha la shaqaystayaal inaysan caloosha caqliga aysan geline ee caqligooda ay geliyaan maskaxdooda ay geliyaan ummaddaana meeshay dhigaan ay ku qalaan bay ku qalan tahay marka waxaan leenahay dadku isku wada mid ma ahan dadka issharaxaya siduu adeer cagaaran u sheegay iyo adeer caaraba dadka issharaxaya naftigooda waxaa looga baahan yahay sifahaas haddaadan lahayn ummaddan ha hor imaanin maanta ummaddan maanta uma baahna qof kasta uma baahna marka baaraka allahu fiikum waa soo dhaweynaya jazakum allahu khayran laba minid bal hadda qadiyaalada soomaali waa duleysay waa kan la hadlay todobaataniyadii lacagtay qadiyaalada muxuu ahaaye waqtigii ka arkay laakiin iyadoo saxlaabad baa dul soo baxday oo weliba iyadu colaada wadataa iyo geesa geesa dhaadheer leh bay soo dul soo noqotay mise dhaca soomaaliyeed adigoo igu soo koobaya tumin igu soo koobaya adoo kaa dardaarmaayo mid hashaa meel iska dhigaan ad ku odhan lahay
gooda we waa su-aal fiican walaalaha hadlaynaha aad iyo aad loo mahadsan yihiin adiguna qaabka aad wax u weydiisay waa qaabkii muhiimka ahaa haddii lagaba jawaabi karo dhagoodow xalayto baan waxaan dhegaysanayay banaanbax qolo daami degada oo la yidhaahdo gaboobaha banaanbaxaye waxayna ku dacwoodeen inay dalka soomaaliya markii dadku soo qaxay magacooda laysku dhiibayay baleeg qabyaaladu qaabkay xun tahay tabashooyin jira darteed baa hargeysa iyagoo reer daamil la matelayo qolanka reer daamil baa taageertay eeg waa qabyaalada fuxmada leedahay dalkana waa laga faarayay qabyaaladu waxayna gaarsiisay meel aan weligeed qof bini aadinba gaadhin dhagooda dhagooda waxay gaarsiisay qofkii dhibanaha ahaa inuu garan waayo isagu inuu dhiban yahay dhagooda wuxuu garan waayey qabyaaladii inay maanta isoo taagtay laba nin oo walaali inay kursi isku qabsadaan dhagooda waxayna gaarsiisay inay soo dhaaftay sab tribe iyo qabiil iyo caqliyo soo gaadhay intay soo dhaaftay ay meel xun soo taagtay waxay se soo taagtay labadii dhahood oo odaygu wada dhalay inay isqabyaaladeeyaan oo iyagii dagaalamaan bay soo gaadhay dhagooda waxayna soo gaadsiisay qabyaaladu waxaan dhaqani loo lahaan jirin maxaa dhaqan loolaan aynaan u lahaan jirin ummadda soomaaliya way si socon jirtay waa dulka iyo dadkuba waa ka dhexeeyeen in maanta anigoo maanta toddobaatan jir aanan qabiilka ka xishoon oo maalintii aan sideed iyo toban jirka ahaana qabiilku aada iyo aad kiila xumaa dagooda waxay soo anigu aan taagnahay iyadoo magaaladii aan ku dhashay markaan qabiilkii sheegan kara waaye in laygu yidhaahdo waa ninku waa gabooye de gabooyahaanba anigu markaa bilaayo ka ogeynba gamooyahaba dadka ugu jeclay geligiisaba maanta dhibaatadeena gaadhi waxa weeye anigoo lixdan jira ama toddobaatan jira inaan isla soo taago qabiil baa waxa igu dhahay oo aan la yaabay boqoradii ummadda soomaaliya xukumayey oo le war annakana ma taqaaniin dadka indhahanu ka tuurnaa waxay waxa maanta aan taagnahay oo arkaya haddaanu nahay beesha reer hebel waxaasaa naga maqan kuwa dhimanaya waa iyaga kuwa dabka la saaraya waa iyaga kuwa la isku qarximaya waa iyaga kuwa baaba'ay oo hoogay oo carruurtoodii ubadkoodii baaba'ay waa iyaga ka badda uu ku dhacayo waa iyaga eeg waxyaabaha aan la yaabo oo aan caadiga ahayn heesuusa gub leeyahay oo allah u naxartiisaada cali qaadi jirtay baa waxaasoo dhan kaa ka sogaaday mashkuladda taagan oo aan la yaabo waxa weeye qabiilkii malaha xad example maanta waxaad arkaysa adigoodow reer toban nin ay ka wada sharciyeen madaxweyne wada doonayaan ujeedadoo dhammina waxa weeye qabiilkii reer hebel shalu noqdeen maantana anaku aan noqon dhigoodow qabiilku meel inoo dhaafay ma jirto wuxuu inoo dhaafay meel walba wayna ka gudbay meel walba wuu taafay maanta waxaynu u baahan nahay war abtisiintaada dee haddaad doonto sheego maanta ninkii b h d ga ahaa ama afar batar haystay ama toddobaatan jirka ahaa inuu intuu meel fadhiisto yidhahdo anigu reer hebel baanahay war dalka kale aad b h d ga usoo qaadatay oo hooyada caanaha iidisa ama xaabada keenta ama hilibka yar ku qashay meesiska ku qashay aad wax ku soo baratay war wax u celi bay gadan la yihiin waxay waxay aqoon-yahankii halkii laga doonayay inuu buu qoro oo uu wax weyn sheego waxaan igu dahaa marka qabiilka uu gaadhay in la yidhaahdo iswil ma jirin oo daraawishi ma jirin oo kacaankii xooga badnaa oo adduunka ciidankii ugu xooga badnaa sameeyey oo dalkiisii ku qabsaday ku hantiyey oo gacanta kusoo galay in la yidhaahdo ciidan ma jirin oo jabcadaa jirin la yidhaahdo oo dad baa lagu xakamaynayo in yidhaahdo heerka aynu marayno ninka aqoon-yahanka ahi waxay ugu daray markuu jabhadeeyey oo wax lagu heshay markuu meeshii ka guuraba inuu jabhad hor la abuuro yidhaahdo ingiriis aan keesanno u n aan keesanno kinton aan keesanno urursi qabiil buuna ku jira oo ku dagaalamaya dhagoodu marka waxaan is leeyahay war qabiilku meel laylama dhaafin waxaana jeclaan lahaa buurigaraamkaaga halduubayo inaad ku dartid oqoon-yahaniintii aad ka hadlaysay oo haddeerto yani aad ka hadlaysay in dalku kuwaa leeyahay in loo baahan yahay inaan qabiil lagu doonino kuwaa la baadhi doono o la war hebel inoo doona waa la yaqaan dadku way yaqaaniin maanta maalin aynu oqoon u negnahay maaha dhagoodo sidaad og tahay dhagoodow maalintii swel ay dhulka xornimada ay doonaysay high school nin ka baxay yaasiin baa jiri dadka kale waxay ahaayeen dad caruura oo halgabnaa bay ahaayeen dadka lagu celiyaa oo la geliyaa yani dib loogu celiyaa gumaysiga oo lasoo tababaraa waa dad aan aqoon lahayn war adduunka meeshaynu joognaba maamul wanaag baa jira eeg bal hadda faysal oo l a oo dhan maanta ka amaareeyo guud baa waxa imakoo haysana baa waxa laleeyahay dib ha loo celiyo shagsada ummadda ha loo saaro oo ummadda dib gumaysi ha laygu celiyo hadda boqolaal wada faysal baa jira faysal cabdirabla baa jira oo miila maanta waxaynu joognaa inaynu islaamkii example dekeda berbera waxyaabaha haddaad dhegeysataan munaafijada ka baxaya in laysku haysto berbero laleeyahay amxaarta haddaynu ka cadaysino waa layna qabsanayaa oo aynu carab iyo masaari iyo yeman keenno waaba iska suuragal war heerka waxaa ina gaadsiiyey qabiil haddii talada soomaaliya ka dhaxayso fikirkaasu ma yimaadeen waxaase inoo ku daran qabiilku heerku ina gaadsiiyey toddoba maamul oo wada qabiila oo ummadda soomaaliya maanta aynu arkayno oo waxa tarayan jiran maanta dhagooda wax loo saarayo keliya madaxweyne garta inuu khilaafka saaro madaxweyne tabashada yani sidii ay u sheegeen odayaashu tabashada qanciya madaxweyne ummadda soomaaliya bal wixii hore u xumaada iska daaya maanta u labista nabad iyo inuunu xuduud lahayn oo uu ka dego puntland oo hargeysa ka dego oo galmudug ka dego oo saagood ka dego oo jubbaland ka dego oo sidaa u shaqeeyo sidaasaa aniga bayla tabaadagoodu khayrka ku jiraan wanaaguna ku jiraan waana badiyay waa mahadsan tahay aad iyo aad baa mahadsantii waa barnaamijkii soo nooleynta wadaniyada iyo isjeclaysiinta ummadda soomaaliyeed aqoonyahanada iyo musheekhda iyo weliba saraakiisha sarsare ee ku soo barbaaray dowladnimadii soomaaliya ay ka qayb qaataan golaha nineteen sixty ugu duyaa mujtamaca soomaaliyeed kaasi ay ugu talagaleen mujtamaca soomaaliyeed bal haddayna dib niyadooda qalbiga wanaagsan ee ku jira dib u soo nooleeyaan barnaamijkaasi waxaa qaadi doona saadaal news waxaa qaadi doona bilandas waxaa qaadi doona arimaha waxaa qaadi doona golaha nineteen sixty iyo facebooka waa dhegoodeed leh barnaamijka wuxuu igaa cabdilaaha yidhaahdo dhawaan baan isugu iman doonaa wasalaamu calaykum